bismillahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka reediyo muqdisho qodobada aanu idiinhena waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo hogaanka bulshada rayidka ah kula kulmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug halkaas oo ay ka soconayaan wadatashyadii u dambeeyey la xidhiira kulanka madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowladaha xubnaanka ah madaxda dowladda soomaaliya oo kulamaha hordhac ah magaalada dhuusamareeb kula qaatay madaxda dowlad goboleedyadasi looga arinsado ajandaha shirka madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada wasiir gaadiidka iyo duulista hawada ee koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu ku sugan yahay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool halkaas uu ka wado wadatashe la xiriira horumarinta garoomada diyaaradaha gobolka bakool gudoomiyaha gobolka gedo oo kormeer ku sameeyey wadooyinka magaalada beeled xaawo oo shacabka degmada ay dib u dhis ku sameynayaan xaalado bilaadanimo ayaa waxa ay soo wajaheen bulshooyinka ku nool deegaanada sabiid caano leh iyo moordiinle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wararka dibadda aanu idiin helna waxaa ka mid ah madaxweynaha mareykanka donald trumpna waxa uu diiday inuu aqbalo in natiijada doorashada su-aadan ee mareykanka lagu dhawaaqo bisha novembar
coronavirus waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
subax wanaagsan waa maalin isniina taarikhdu ay ku beegan tahay labaatanka bisha toddobaad ee juulay sanada laba kun iyo labaatanka warkii u fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa hogaanka bulshada rayidka soomaaliya waxa uu uga warbixiyey hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee dalka iyo wadatashyada la xidhiira doorashooyinka waxaana uu sidoo kale ka xog wareystay aragtidooda iyo kaalinka ay ka qaadan karaan doorashada soo aadan shaciib maxamed cali ayaa kasoo waramay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo la kulmay hogaanka ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa uga warbixiyey hanaanka geedi socodka doorashooyinka qaran dadaalada nabadeynta iyo dowlad dhiska iyo qabsoomidda doorasho dahafuran oo dalka ka dhacda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ururada bulshada rayidka ku ammaanay dadaalka ay ku bixinayaan in la xaqiijiyo xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed u leeyihiin doorashada cidda hogaaminaysa sidoo kale madaxweyne farmaajo waxa uu la wadaagay dadaalada dowladdu ay ku bixisay hanaanka loo dhan yahay ee siyaasadda iyadoo mar weliba ahmiyad gaara la siinayo doorka ay hanaankaasi ku yeelanayaan ururada bulshada rayidka dhankooda ururada bulshada rayidka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda usoo bandhigay rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo coda oo dalka ka dhacda taasi oo ay sheegeen inay muddo dheer naawilayeen waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan madaxweynaha ee dowladda federaalk soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo inaan la kulannay runtii aad baan uga mahadcelinaynaa sida dhaqsaha ah ee uu qaabilay ururada bulshada rayidka ah oo ka kala socda soomaaliya oo dhan oo ujeedkoodu ahaa sidii wax walba oo soomaali ka dhexeeya ay sida ugu fiican ugu dhammaan lahaayeen runtii madaxweynaha waxaan usoo jeedinay waayihii lasoo joogay waxyaabihii aan arki jirnay xiliyadan oo kaleeto walwalkana galay sidaan diyaar ugu nahay inaan qayb ka qaadano haddii ay yimaadaan wax madmadoow ah ama isfaham waa ka dhexeeya bulshada dhexdeeda madaxdeeda runtii madaxweynaha waxaanu weydiinay su-aalo waxaanu usoo bandhignay waxyaabihii quruxda badnaa wadanka ka dhacay muddadii mxuu ahaay uu madaxweynaha ka ahaa waxaan u sheegnay waxyaabaha imaan kara haddii muxuu ahaayey sida lagu wada heshiin waayo waxaa aada iyo aada ugu faraxsannahay madaxweynuhu inuu si sareexadla noola hadlay inuu noo sheegay waxyaabihii horumarka ahaa inuu noo sheegay sababta ku kaliftay muxuu ahaayey inay mabda-aan qofkii codkiis ay mxuaha xukuumadda soo jeediso dowladda soo jeediso taasoo uu ku macneeyey in soomaaliya ay hore u socoto doorasho qof iyo codah in waddankan laga qabto waana waxaan aaminsaneen waa tan keliya loogu bixi karo dhibaatada dalkan ee siyaasadeed ee soo lalaabata waxaan aada uga xumahay in hirgelinteedii uu daax badan galay isku haleys badan uu galay ilaa heerka maanta uu soo gaaro maanta marka waxay taagan tahay war maxaa dan u ah ummadda soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaal ah ay dareemi karaan inay codkooda dhiibteen isla markaana ay ku qanci karaan laga hirgeli karaa dalkan iyadoo aan marna lagu laabanin wixii dhaca labada kun iyo lix iyo tobankii kulankan ayaa qayb ka ah kulamo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhuusamareeb oo ah xarunta galmudug kula qaadanayo ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiinta halkan ku sugan shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka magaalada dhuusamareeb
madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kusugan magaalada dhuusamareeb waxa ay kulama ee gaargaara la qaateen madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliya ee lagu wado in shirkooda uu ka furmo magaalada dhuusamareeb deeqa jino ayaa ee stuudiyaha igula sugan deeqa bal kulamadaas inaga waran caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxaa weli ka socda kulamo gooni gooni ah oo u dhexeeya madaxda sare ee dalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku sugan halkaasi iyadoona madaxda dowlad goboleedyada ee madaxda dowladda ay kala hadlayaan sida u qabsoomi lahaa shirka lagu wado inuu dhuusamareeb ka furmo sidoo kale waxaa xalay kulan gaargaar ah hoyga ra-iisul wasaaraha uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb ku yeeshay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre iyo madaxweynayaasha shanta maamul goboleed waxaana kulankooda looga hadlay sidii loo wajihi lahaa qabsoomida shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka kulamadan ayaa qeyb ka ah kulamo gaargaara oo madaxda dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada ka yeelanayaan sidii jawi wanaagsan isfahan oo ugu bilaaban lahaa shirkooda dhowaan furmaya magaalada dhuusamareeb ayaa lagu wadaa inuu dhowaan ka furmo shirka u dhexeeyo madaxda sare iyo dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada si heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka oo aan ilaa iyo haatan aan la isku raacin nuuca ay noqonayso
deeqaad ayaad umahadsan tahay haddaba magaalada dhuusamareeb oo ay qabanqaabooyinkii ugu dambeeyey ka soconayaan shirka madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaa ku sugan wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed oo kasoo warmay goordhow
diyaargarowgan ayaa saaka ka soconaya magaalada dhuusmareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug kaas oo la doonayo in uu ka qabsoomo shirka wadatashiga wejigiisa labaad inay ka qaybgelayaan madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo wafdi kale oo ka qaybgeli doona maalmihii lasoo dhaafana soo gaara magaalada dhuusamareeb iyadoona qabanqaabada ugu dambeysay ay ka socoto magaalada dhuusamareeb shirkaasina uu ku furmi doono horena loogu ballamay inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb dhinaca diyaargarowga waxaa ka mid ah in la diyaariyey goobihii shirka uu ka furmi lahaa iyo dadkii ka qaybgeli lahaa intaba kastoo howlwadeenada shirkan iyo furitaankiisa ku howlan aysan weli sheegin saacadda rasmiga ah ee shirkani maanta uu ka furmi doono magaalada dhuusamareeb amniga caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa si weyne loo adkeeyey iyadoona ciidamada loo xil saaray ay ka sugayaan meelo kala duwan amniga magaalada dhuusamareeb iyo xaqiijintiisa gelinkii dambe ee shalay ayaa howlal nool loogu talagalay in lagu martiqaado ka qaybgalayaasha shirka iyo wufuudda ku sugan magaalada dhuusamareeb ay la wareegeen maamulka magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo qeyb ka ah habsimo u socodka shirkan iyo howlaha ka soconaya magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa dhibaatadii lasoo dhaafay laga dareemayay isbedel xoogan oo ku aadan shirkii hore ee soo dhammaaday iyo midkan haatan ka furmi doona madaqad maxamed eedi muqdisho dhuusamareeb
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana waxaa ee lagu wadaa in maanta kulamo looga hadlayo dib u dhiska garoonka diyaaradaha ee magaalada xudur uu la qaato qeybaha bulshada iyo maamulka sida uu warkan kusoo diray maxamed xasan cabdiraxmaan
wafdigan uu furkacayay wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan maalintii labaad magaalada xudur ayaa lagu wadaa maanta inay kulan la qaataan maamulka gobolka bakool golaha deegaanka degmada xudur iyo hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka waxayna ka wada hadli doonaan wax ka qabashada arrinta garoonka dayuuradda ee degmada xudur oo aqbado badan ay ka jiraan wafdiga wasiirkan uu horkacayay wasiir xasan xuseen maxamed oo shalay galankii dambe lagu soo dhaweeyey magaalada xudur ayaa sheegay in ay la socdaan injineero qiimeen iyo naqshadeen ku samaynaya garoonka dayuuradda ee degmada xudur waxyaabaha ugu horeeya ay ka wasaarad ahaan wax ka qaban doonaanna ay tahay inay beer ama silid ay ku wareejiyaan garoonka dayuuradda oo hadda ah wadda la yska dhex maro garoonka dayuuradda ee magaalada xudur wuxuu ku yaalaa gudaha xaafadda ma ahan garoon xiran waa garoon inta badan dadka iyo duunyadaba ay dhex maraan ciidamada ammaanka ilaaliya ayaa xiliyada dowladda ay soo degayso waxay istaagaan goobooyinka garoonka laga soo galo taasi oo dadka caqabad badan ay ku qabaan maadaama garoonka uu yahay waddo la dhex maro maamulka iyo bulshada ayaa in badan waxa ay soo jeediyeen in wax laga qabto garoonka balse wasaaradda gaadiidka cidka iyo dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka jawaabayso codsiga iyo baaqa maamulka iyo bulshada gobolka bakola ayaa hadda waxay wadaa qorshay wax looga qaban lahaa garoonka maxmed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur
gudoomiyaha gobolka gido ayaa waxa uu kormeer ku sameeyey wadooyinka magaalada baled xaawo ee gobolkaasi oo shacabka ay dib udhis ku sameeyeen cabdinuur shaakir ayaa warkan baled xaawo kasoo diray barasaabka gobolka gado mudane cusmaan nuur xaaji macalimo ayaa indheendheen ku tegey qaar ka mid ah wadooyin aada u burbursana ayna isticmaalaan qaar ka mid ah xaafadaha degmada baled xaawo ee gobolka gado kuwaas oo xiranaa gebigooda xiliyada roobka u da-o maritaanka waddadan oo dhibaato badan ay kala kulmaan dadka isticmaalo shacabka ku dhaqan degmada baled xaabo ee gobolka gado ayaa u istaagay inay si iskaa u dhistaan maadaama waddadan ay noqotay tog oo kale suurtagalna aysan ahayn in la isticmaalo waddadani sidaa awgeedana loo baahan yahay in laskaga kaashado hagaajinta waddadani kheeladhaan kasoo yeertay bulshadaasi awgeeda barasaabka gobolka gado mudane cusmaan nuur xaaji macalimo oo ka jawaabayo ayaa halkaasi gaaray waxa uuna u ballanqaaday in kaalinta kaga aadinka maamul ahaan ay ka caawin doonaan sidii looga hagaajin lahaa waddadaasi
ilaahay fadligiisa waxaa noo soo qaso noo qabsoomay waxyaala aada u fiican baa noo soo qabsoomay sida hadda aada arkaysaan bay soo gaartay hawsha ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala lacag ilaa lix kun oo dollar meelahaas ah ayaa hadda gashay iyo lacag kasii badanba lacag fara badanna waa lagu leeyahay meeshina halkaanay ku gooday hadda aada arkaysaan bay taagan tahay ilaahay fadligiis maanta waxaana soo booqday oon aada ooga mahadnaqaynaa barasaabka gobolka macalimo baa nala joogo iyo madaxdii marka waxaan leenahay mudane macalimow meeshii waa tanaa shacabkaadina waa ku dhibaataysan yihiin muddo sagaal bilood meelahaas ku dhow xaafadan aa arkaysaan ee hadda naga dambayso wax u gudbay oo gaariyaal ah ma jiro waxaan u baahannahay marka oo muhiim ah nogala qabto oo weliba si degdeg wax nogala qabto wax isqaan la yidhaahana samaynay shacabka waa dadaalay wax fara badan bay soo sameeyeen meeshana wax kasoo gaarsiiyey haddii meesha wax kasoo gaarsiiyey haddaan u baahannahay dhammaystir wey dhammaystir wey waa kasoo gudubnay intii badneed caqabadihii hore waa kasoo gudubnay
codkaasi waxa waa gudoomiyaha gobolka gedo xaladamada aadnimo ayaa soo wajahday bulshadooyinka dadka ku nool deegaanada sabiid canoole iyo mordinle iyo raqayle oo hoostaga gobolka shabeellaha hoose kadib markii saameyn xoogan uu ku yeeshay fatahaada webiga shabeelle ee mara gobolka shabeellaha hoose muuse cusmaan abtow ayaa ka waramay
maamulka deegaanka sabiibiya caanooleh moordinle iyo raqayle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay fatahaad webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaanadaasi isagoo tilmaamayay in saameyn xoogan ay ku yeelatay nolosha dadka deegaanka islamarkaana ay fatahaadu baabi'isay dalagyadii sanadkan ka soo go'ayay beeraha dadka ku nool deegaanadaasi ayaa ka soo barakacaya xaafadihii ay ka deganaayeen qaar kale oo ka mid ah shacabku waxay ku go'doonsan yihiin meelo ka mid ah deegaanka waxaana jira xaalad bini'aadanimo ee ka dhashay fatahaadaha webiga shabeelle uu ka samaynayo qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha deegaanka sabiibiya caanoole moordiinle iyo raqayle maxamed abuukar axmed ayaa ka warbixiyey xaaladda saamaynta fatahaada uu ku yeeshay deegaanka waxaan ahay gudoomiyaha deegaanka sabiibiya caanoole maxamed abuukar axmed waxaana uu soo fatahay fatahaadii biyaha webiga shabeelle khasaaro oo guryo iyo beero labadaba lagu geystay wax lasoo koobi karana ma ahay ma ma aha oo hadda ilaa iyo hadda biyihii way sii socdaan duulooyinkii dhinaca ay socdaan beerihiina sidaasoo kale way ku socdaan iyadoo lagu jiro xilli maanta beerihii raja fiican lagalahaayo waktigii maanta oo sabuulka dadkii ay soo guranayeen ay ahayd beerihii oo dhan biyaa galay guryihii saasoo galay dhuftaa biyaa galay deegaanadii waa deegaan isku dhow dhow saliidii caanooloo kale laba de- laba tuulo waaye mana isku gurban karaan waxa dhex mari kara malaha waxaa dhex fadhiya biyo Een, sida moordiile iyo saliidoo kale ayadana saasoo kale u kala go-anta raqaylana sidoo kale ayadana aad iyo aada khasaara xoogan u soo gaaray raqayle dadkeedoo dhan waa u kasoo kaxeen waxay degan yihiin moordiile Een, wadan wadan loo marana malaha tu deegaankaas oo raqayle wax ka soo baxa iyo wax gaara malaha dadki ilmihiyaan kasoo badbaadinay waxaan keenay een, moordiile moordiiliina aad tirtan biyaa ku bilowday sin oo beledka dhinac oo dhan waa kasoo galay beeraha saas beled waxaa lagu jiraa in yaroo kooban jasiirad jasiiradoo kale dadku wada jiraan waxaa kaloo saameyn lagu yeeshay een, cudur oo kane sida kaneecadoo kale ayaan yar yar malaariya si xun u hayso qarnada ayaan roob koroo aga socdaa maanta wax lasoo koobi kara ma aha saxaraa deegaanadaas ka jiro gudoomiyaha deegaankaas habiib iyo caanoole moordiinle iyo raqayle maxamed abuukar axmed ayaa ka codsaday in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya inay u soo gurmadaan dadka ku dhibaataysan deegaanadaasi sabiib iyo caanoole oo ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle waxaa hadda gacan weyn naga siiyey eh, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo nala degan oo deris nala ah oo deegaanadaas goordhow qabtay muddo sano ka hor ayagaa garabna siiyey ilooyin meelihii biyaha kasoo baxaayeen qaarkood ayagaa xiray balse laakiin waa maanta wax meesha yaal wax xirmaayo ma ma waha marka dowladda koonfur galbeed gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose dowladda koonfur galbeed dowladda dhexe federaalka kulli waxaan ka codsananay iyo dadka soomaaliyeed oo kulli dadka jooga masaakiinta ah oo beeraley ah dad beeraley masaakiina maanta rajaday lahaayeen waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin aafaa ku timid insha allah ilaahay wax kheerle oo u bedelo marka in si gaara loosoo fiiriyo dalaala ciddi oo ca- ka tabaroon inay soo booqato deegaanka ay ku sugiin ayaa arka muuse cusmaan abtow warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo maqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa waxaa uu diiday inuu ka hordhaco natiijada doorashada madaxtinimo ee wadanka mareykanka oo la filayo inay bilaabato bisha november madaxweynaha uu wareysi bixinayey ayaa waxa uu sheegay in doorashadaasi aan laga hordhici karin doorashada waxaa ku loolamaya madaxweynaha mareykanka donald trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga jo joy baiden waraysi uu siinayey telefishinka fox news la yidhaahdo ee dalka mareykanka ayuu madaxweynaha mareykanka su-aal la weydiiyey waxa uu ku sheegay jawaabteeda inay tahay xilli hore in laga hordhaco natiijada doorashooyinka soo aadan ee mareykanka madaxweyne donald trump ayaa hadalkiisan waxa uu la mid yahay mid uu bixiyey laba kun lix iyo tobankii bishii oktoobar markii ay socotay ololihii doorashada ee wadanka mareykanka oo ay ku loolamayeen murashaxii xisbigii dimuqraadiga hillary clinton markaasuu diiday in uu saadaaliyo natiijada doorashada iyo inuu ku guuleysan doono waxaana uu waxaana arrintani u muujinaysaa in weli donald trump uu kalsooni darro ka qabo codbixiyayaasha iyo in laga guuleysto xid- xisbiga republicanka ee uu hogaamiyo madaxweynaha mareykanka joy madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa waxaa uu wajahayaa loolan adag oo kaga imaanaya hogaamiyaha ama murashaha xisbiga dimuqraadiga ee mareykanka joy baiden waxaana doorashada ay kusoo beegmaysaa xili cadaadiska ka imaanaya dhinacyada isbedeldoonka iyo dimuqraadiyiintu oo ay kordhayaan islamarkaana ay eh, doorashadani noqon doonto mid aada u adag marka loo eego doorashooyinkii hore ee mareykanka oo xiliyada dhexe marka xilligan oo kale la gaaro la- la saadanin jiray in madaxweynaha talada hayo uu dib usoo noqdo ha yeeshee madaxweyne donald trump oo waqtigiisu idlaanayo ayaa walaac ka qaba ama kalsoonida uu qaba waxa ay la muujinaya inay tahay mid aada u liidata marka loo eego loolanka iyo weliba cadaasyada gudaha iyo caalamka ee uu la kulmayo donald trump warkiisu waxnimo ee radio muqdisho naginta